madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay bixisay deymihii lagu lahaa dalka ayna dayactirtay dowladda safaaradihii ay ku laheyd dalalka caalamka qaarkood madaxweynaha ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in dowladda ay taageeraan islamarkaana shacabku ay la shaqeeyaan dadka soomaaliyeed in ogaadaan raa dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxua qaaraamadii lagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay dibciso hadday tahay igaad hadday tahay ururka midooda africa hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaanku idhahdaa caalami ah oon mid ka ahayna wixii nalagu lahaayaan intaan ka mucaamilnay oon dabagalnay ayaan muxuu ahaay waxna bixinay waxna dabcan nalaga cafiyey waxna wakhti aan ku bixinna aan jadwal aan u samaysanay aan bixinno markaasaa maanta meel kasto oan codkeennii dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedii ku leenahay waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaayee iibisay guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayac tiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka soomaaliyeed iyo qurbajoogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey safaaradeenna nairobi taariikhdeeda waa ogtihiin safaaradeenna brussels taariikhdeeda waa ogtihiin maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calankii soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir soomaaliyeed uu dhex fadhiyaa oo muxuu ahay uu joogaa waxaa dhowaan lasoo qiimeeyey oo maxaanku rahdaye daraasadeedii iyo dibluskeedii lasoo sameeyey muxuu ahay safaaraddii ama dhismihii safaaraddii aan ku lahayn magaalada new york ee muxuu ahay xarunta jimciyadda qurumaha ka dhacaysa inaan maxaanku idhahdaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii wuu baaba'ay wuu dumay labaatan sano ka bacdi dhulkiioo bannaanan laakiin annagu leennahay ayaa meeshii loogu yaallo oo aan rabnay inaan dib u dhisno hadalkan ayuu ka sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli shalay uu daaha ka rogay waddada shaqaalaha ee magaalada muqdisho oo dib loo dayactiray muddo lix iyo labaatan sano kadib